إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeeney raadiya alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah dagaallo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka degmada muqokori ee gobolka hiiraan xerada xalan ee waa taliska ugu weyn ciidamada shishe ay ku leeyihiin magaalada muqdisho ayaa lagu garaacay duqaymo culus qarax khasaare dheliye ayaa ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka askar ka tirsan ciidamada maamulka puntland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay gobolka bari wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ayaa sheegay in qabsashada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee xawaadley aysan u joogi karin magaalada muqdisho dowladda maraykanka ayaa dalkeeda ka mamnuucay muwaadiniinta waddamo badan oo caalamka ku yaala kana mid yahay dalka soomaaliya diyaargarowga ciidul adxa ayaa si weyn looga dareemayaa suuqyada ganacsiga ee magaalada jamaam ee gobolka jubbada hoose intaasuna dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargarooba faahfaahinta qodobada aan idiin soo sheegnay موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلام waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wacan marka hore waxaannu idin leenahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr aanna gudagalno waa habeennimo jimco ah tobanka dulxiji sannada kun afar boqol lix iyo afartanka dhanka kalena ku aastaysan shanta bisha lixaad sannada laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan dagaalo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka degmada muqokori ee gobolka hiiraan dagaaladan oo lagu jebiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka ceelhareeri dhimashada askarta dowladda federaalka ayaana waxa ay gaartay shan askari halka dhaawacuna uu gaaray siddeed iyo toban kale sidoo kale dagaalo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta waxa uu ka dhacay duleedka degmada yosoman waxaana dagaaladaasi lagu dilay hal askari mid kalena waa lagu dhaawacay xerada xalane oo a taliska ugu weyn ciidamada shishe ay ku leeyihiin magaalada muqdisho ayaa lagu garaacay duqaymo culus warkaas iyo war kaleo ku saabsan qarax khasaare dheliyey oo ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaa ka waramaya waryaheena zakariya cumar xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin magaalada muqdisho ayaa lagu garaacay duqayn culus ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa saaka ay tiro madaafiic ah ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin magaalada muqdisho madaafiicdan ayaana ku hoobatay gudaha xerada xalane iyadoona la rumaysan yahay in madaafiicdani ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur soo gaaray gudaha xerada xalane inkastoo aanan weli helin tafaasiil rasmi ah oo ku aadan khasaaraha ka dhashay madaafiicdan balse marar kala duwan sidan oo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay madaafiic ugu garaaceen xerada xalane oo ah hoyiga ugu weyn ee shisheeyaha ay ku leeyihiin magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa weerar qarax ah ay la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kaas oo ku yaala xaafadda gubta ee degmada daynile inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan qaraxa ah ku dhaawacmay laba ka mid ah askarta dowladda federaalka ee weerarka lagu qaaday sidoo kale waxa uu burbur xooggan soo gaaray guriga ay ku sugnaayeen saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka ee weerarka lagu ekeeyey iyadoo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee fuliyey weerarka ee u suura gashay inay burburiyaan mooto ay lahaayeen askarta dowladda federaalka taas oo dhex tilay guriga weerarka lagu qaaday ay ku sugnaayeen askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka askar ka tirsan ciidamada maamulka puntland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay gobolka bari faahfaahin qodobkan ku saabsan iyo farxaan cali cabdulaahi saacadihii lasoo dhaafay shil gaari ayaa ka dhacay magaalada qandala ee gobolka bari kaasoo ay wateen ciidamada badda ee maamulka la baxay puntland ugu yaraan saddex askari ayaa ku dhimatay shilkan waxaana jira dhaawacyo ka soo gaaray oo aan tiradooda rasmiga ah lahaynin shilkan ayaa yimid kadib markii gaari ciidan oo ay saarnaayeen askarta maamulkaasi uu rogmaday marar badan ayaa waxaa sidaan oo kale deegaano ka tirsan maamulka isku magacaabay puntland uga dhacay shilal geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shilalka gaadiidka ayaa ku soo badanaya waddooyinka deegaanada maamulka la baxay puntland iyadoona diiwaangelinno laga sameeyey shilalka ka dhaca halkaasi tibaaxayaan dhimashada dad badan oo isugu jira shacab mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaas iyo ciidan ku geeriyooday waddooyinka mara gobolkaasi waxaana shilalkan soo lalaabtay loo sababaynayaa dalaawalada baabuurta oo si xawaare ah u kaxeeya gawaarida wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ayaa sheegay in qabsashada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee xawaadley aysan u joogi karin magaalada muqdisho waxaa faahfaahinta warkanna inoo haya wariyaheena cabdiraxmaan beder axmed macalin fiqi waa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk ayaa ka hadlay qabsashadii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee deegaanka xawaaley iyo kabixitaanka ciidankoodii kuwa shisheeye wuxuu sheegay in qabsashada xawaaley aysan u joogi karin magaalada muqdisho ama gobolka banaadir waxaana hadaladiisa laga dheehanaya baqdin uu ka qabo inuu dagaalka u soo wareegado degmooyinka xamar wuxuu tilmaamay inaysan degmooyinka gobolka banaadir sida kaaraan kaxdiyo deynila ka difaaci karin muqdisho lagama ilaalin karo hurwaa lagamana ilaalin karo kaaraan kaxda iyo dayniile maahan xuduudda gobolka banaadir laga ilaalin kara amnigiisa labada shabeelle ayaa laga ilaalin karaa suurtagal maahan xawaaley in la yidhaahdo ciidan ajnabi ah ka baxay ama ciidankii amisom meesha jooga ka baxay waa galeen laguma joogi karo gobolka banaadir qabsashadii deegaanka xawaaley gobolka shabeelle dhex ayaana fajac iyo lama filaan ku noqotay madaxda dowladda federaalka maadaama saameynta ka dhalatay ay ka dareemayaan xafiisyadooda labadii bishan aynu ku jirnay jun ayay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxdo la wareegeen deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellada dhexe kolkaasoo iskaga baxeen ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye warbixinada ay faafinayeen wargeysadii kuliyadaha cilmi baadhista ayaana waxaa markii hore si adaa loogu xusi jiray walaaca ay dowladda federaalk ka qabteen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegto guud ahaan soomaaliya haddii ay shisheeyuhu dalka iskaga baxaan balse haatan mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda xasan sheekh maxamuud ayaa si toosa u sheegay inaysan muqdisho u joogi karin qabsashada deegaanka xawaalda ee gobolka shabeellada dhexe taasoo timid kadib markii ciidamada shisheeye ka baxeen deegaankaas dowladda maraykanka ayaa dalkeeda ka mamnuucday muwaadiniinta waddamo badan oo caalamka ku yaala kana mid yahay dalka soomaaliya faahfaahinta qodobkanna waxaa halka ka soo jeedinaya waryaheena cadnaan xaaji muxsin dowladda maraykanka ayaa marba marka ka dambaysan qaadaysaa tallaabooyin ka dhan ah dadka soogolootiga ah ee ku nool dalkeeda tan iyo wixii ka dambeeyey markii dib loo doortay donald trump trump ayaa waxa uu qalinka ku duugay xeer cusub oo dhigaya in dalka maraykanka laga mamnuuco muwaadiniinta dalal ay ka mid yihiin soomaaliya suudaan yemen libiya afghanistan mayanmar jaad kongo eritereya xogaha ayaa tilmaamaya in sababta uu trump dalkiisa uga mamnuucay muwaadiniinta waddamadaas ay tahay arrimo la xidhiira cabsi uu ka qabo in halkaasi ay ka dhacaan weeraro lagu beegsado danaha maraykanka tani ayaa waxa ay saameyn ku yeelan kartaa dad badan oo u safri lahaa dalka maraykanka kuwaasoo kasoo kala jeeda waddamada haatan laga mamnuucay in ay tagaan dalkaas dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen waxaana idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan diyaargarowga ciidul adxa ayaa si weyn looga dareemayaa suuqyada ganacsiga ee magaalada jamaam ee gobolka jubbada hoose waxaa qodobkanina jamaame inooga soo diray waryaheena cali aadan waxaan booqday suuqa xoolaha ee degmada jamaame gobolka jubbada hoose halkaas oo aan ku soo arkay dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoogan gaar ahaan iibka adhiga oo loogu talagalay maalinta barakaysan ee ciidul adxa dad aada u badan ayaa isugu yimid suuqa iyaga oo raadanaya xoolo ku habboon udxiyada cabdi ibraahim hilowley oo ah dulaal caan ah oo aan kula kulmay suuqa ayaa ii sheegay in qiimaha ariga uu sare u kacay balse ay dadka si wanaagsan u iibsanayaan ariga magaceyga waxaa la yidhaahdaa cabdi ibraahim hilowle dalaaladii suuqan ka mid ah suuqa degmada jamaam ma ariga iyo looda iyo geela ma lagu gadaa mase ari keliya lagu gadaa ari iyo lo waa lagu gadaa geelana banaanaha lagu soo gadaa
maasha allah eriga suuqa hadda bermadiisa iidi arafada markal gaari eriga bermada boqol iyo toban suguntada siddeetan kan saddexaad lixdan saasaa loo kala gadaa saddexdaas qayb oo keliya waayahay marka ma hadda arafada maa loo yeelaa mise markii horeba saasuu qaali u ahaa maasha allah hadda eriga qaaliyo hadduu lacag leeyahaa arafada keli miyaa loo gataa mise meel kaloo loo iibgayaa jirta arafadana waa loo gataa meel kaloo loo iibigeyn waa jirtaa adiga waxaad ka mid tahay dalaaleyda degmada ee gaar ahaan suuqa xoolaha maadaama aan ku guda jirno arafada ciidda isoo dhowdahay ma waayihii hore iyo hadda maxaa isbedel oo u dhexeeya isbedel weyn dhaqdhaqaaqa iyo bulsho badan iyo maarata maasha allah eri badan buu hadda halkeenaa hadda qiimo fiican oo macquul oo raaligeliya heleen maadaama xilligii oo arafada gowraca uu bilaabanayo saacadahan lagu soo socdo maxaad ugu baaqaysaa dadka muslimiinta ah ee ku dhegaysi doona guul iyo farxad iyo barwaaqa iyo ciidan ciideed ilaa nabad ilaahay nagu gaarsiiya aan ka- aan ka rajaynayna insha allah jacfar xuseen faarax oo ka mid ah ganacsatada ariga ayaa isagana ii sheegay in marka xoolaha la keeno suuqa uu ka gato kadibna uu dib ugu iibiyo dadka kale taas oo u noqotay il dhaqaale oo wanaagsan waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adoo ku bilaabay magacada magacayga jacfar xuseen farxaan baa la yidhaahdaa ganacsatada degmada jamam ayaan ka mid ahay oo maxaad ka ganacsataa marka sidii ariga iyo lo'da iyo geelka suuqa oo degmada jamama la keena maxaad gadatay maanta hadda maadaama aad suuqa joogtid maanta ii sheegay waxaan gatay dhowr neef oo ari ah orgeeda oo la- biramada ah shan neef ahaanaan gatay udxiyada miyaa u diyaargaloobaysaa oo dad maad ka sii gedi rabtaa mise adaa shakhsiyan u gatay odaxidiyaa loo diraagoloowayaa ee, ga- degmada iyo tuulooyinkeedaba no- dadka nooga imaadana inaan ka gadnaa u diyaargalooni adiga marka dibaa usii gadaa haa shaadadooda dibaa usii gadaa xareede axmed cabdi oo ah haweeney ganacsato ah ayaa ii sheegtay in marka hore ay ariga suuqa ka iibsato kadibna ay dib u iibiso iyada oo ka faa'iidaysanaysa fursadda muhiimka ah ee udxiyada asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adoo ku bilaabay magacaada anigoo ah magacayga xareed axmed cabdi waxaan ku noolahay degmada jamaa waxaan jooga suuqa xoolaha ganacsatada suuqa xoolaha maad ka tirsan tahay ganacsatadan ka mid ah sax ariga hadda aad gadanaysaan ma kii udxiyada looga talagalay miyaa mise si guud ee, ari aad gadataan oo magaalooyinka kale aad u iibgeysaan may magaalada degmada jamaa len ku gadanaa suuqaan kasoo gadanaa maana meel kale oo laiskugu tegaa jirto oo lagu gato oo dib looga gado dib loogu gado sax marka meel kale uma iibgeysid laakiin gudaha degmada kasii gadataa may dad qaado meel kale geey waa jirta aan laag jamaa dhexdeedan ku gataa
ka waran marka hadda suuqa ee, markii la yidhaahda waayihii hore iyo hadda maadaama arraf aan ku guda jirna maxaa isbeddel oo u dhexeeya isbedel weyna udhexaysa ee lama soo koobi karo maxaa la jiraa hadda arafada inta aan ku jirno maasha allah xoolaha xaggooda safarkan uu qaaliya ma la soo koobi karo maasha allah urgi hadda waxaa jirta aniga aan kasoo bixiyey boqol iyo to- saddex doolar boqol toban iyo shan aan gato maasha allah kheyr allah Ee, isla maanta gudaheeda miyaa mise urgi xoogaa aad haysi waay marka shalay bisaan soo gaa xalay bay uu baray
maxaad ugu baaqaysaa dadka muslimiinta ah ee, maadaama ee, farxadda ciidda ay soo dhowdahay oo udxiyadii loo diyaargaroobayay oo arigadashadii ay socoto maxaa ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqaya uluxyada macnaha q- waxaan leeyahay nin walba tabartiisa odaxa ugu tartaala yiri nin walba ilaah kasoo qaad iida inaa aad maxaa dhihi jira inaa iid soo qaad inaad dadka walaalo maanta idinka duruufaysan aad wax ugu tartaan ee waxaan leeyahay sadaqada maanta oo kale u banaan tahay nin walba wuxuu hay inuu baxsado cabdiqaadir maxamed oo ka mid ah ganacsatada carwooyinka oon la kulmay wuxuu ii sheegay in uu ka ganacsado dharka noocyadiisa kala duwan rag iyo dumar wacalaykum asalaam waan ku dhowahay magacii waxaa waaye cabduqaadir maxamed carwadan waa carwo bilan maadooyin kala duwan dharka surwaalaha ka mid ah shaatiyaha kabaha baatiga xijaabaha kabaha dumarka carwadaada waxay ka mid tahay carwooyinka ku yaala degmada jamaama marka farqiga u dhexeeya muxuu yahay Ee, waayihii hore intaana ciidda hadda ay soo dhowaanan iyo hadda oo ciidda ay soo dhowdahay farqiga u dhexeeya iyo dadka sida ay wax u gadanayaan wax badan oo u dhexeyso waxaa ka mid ah ciiddii hore iyo ciidan aaday u kala duwan yihiin ciidan waa barwaaqo maasha allah waxaan sidoo kale booqday carwada bulsho uroon oo ka mid ah carwooyinka waxaana halkaas warbixin naga siiyey milkiilada carwada xabiibo cismaan xasan xabiib cismaan xasan bulshuuraan waxay ugu dugan tahay maacuun ilmaha dharka yaryarka oo umuleedka dhar waaweyn ilaa wiilasha dahabka la- waxaa lagu iibiyaa shoobinka bulshada si fiican ay u adeeganaysaa suuqa jamaame wuxuu si weyn ugu tarjumayaa diyaargalowga ciidul adxa dhaqdhaqaaqyada ganacsiyada ka socda halkan waxay muujinayaan firfircooni ganacsatada sida ay ugu faraxsan yihiin xilligan barakaysan waxaana muuqata in jamaame ay u diyaargalowday ciidan si xamaasadaysan dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkii habeen ood kala socoteen raadiyoha alfurqaan kuna dhegaysateen qodobo kala duwan